si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka martida markafoonka barnaamijka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa buug dhowaan soo qoray oo ku saabsan siyaasadda buugkaas oo lagu magac daray safiinadda siyaasadda ama doontii siyaasadda buuggaasi waxaa qoray doctor xasan al basri oo ka tirsan jaamacadda al axqaaf ee dalka yemen buuggan ka hadlaya arrimaha siyaasadda oo kusoo beegmay wakhtigan oo siyaasadda soomaaliya ay aad u cakiran tahay ayaa waxaa weydiiyey ugu horreyn sababaha ku dhaliyey in uu buuggan qoro waxaa igu dhaliyey qoraalka buugga doonta siyaasadda safiinatu siyaasa sida inta aan ka warhayo ma jirto oo maba yaallaba aan isleeyahay soomaaliya kitaab referensi u ah ama marjici u ah doodda siyaasadda oo markaa soomaalidu qaybaha kala duwan ay ula laabtaan oo markaa lagu aqriyo iskuullada iyo baarlamaanka iyo jaamacadaha iyo xalaqaadka masjidka buug ka hadlaya siyaasadda oo si kooban oo qaabkii safiinaha salaadoo kale ah ma ii muuqdo qodobka labaadee siyaasaddu waxay noqotay hadalhaynta ugu badan doodaha markaa shan qof ee soomaaliya meel isugu timaado ay ka hadlaan siyaasadda marka waxaa ii soo baxday in hadalhayntaas keliya laga hadalhayo ay salkeedu tahay wax ku salaysan siyaasaddu inay tahay khiyaano oo markaa wax sidaas ah aan lagala socon oo markaa qabiilkii iyo siyaasaddii khiyaano ah dadku ay maalin kastaba ay afka ku hayaan oo markaa dadku ay u baahan yihiin hadda in la baro siyaasadda waxay tahay midda kale waxaan ogsoonahay soomaaliya waxaa ku soo socda doorasho one man one food ah oo markaa bulshadu ay dooranayso madaxweynihii qaranka si toos shacabka markaa codka loo siin doono haddii marka aan aragtida cilmiyeysan siyaasadda aan la fariisin waxaa dhacaysa doontii badda gashay oo markaa sharaaceedii dabeyshu markaa ay ay qaaday doontii dadka saarnaana ay ku qallimeen badda iyo hirarkii dhexdoodii marka waxaan isku dayaa marka inaan aragtida cilmiyeysan siyaasadda aan salka u dhigo oo sharaaca doontaasoo kale ah oo kitaabku safiinaha doontu waxa weeye waa magaciisaasoo wataa waa doontii siyaasadda inaan salka u dhigo marka aragtida siyaasadda si shacabka soomaaliyeed ay u qaabilaan one man one vote ayagoo markaa xog fiican ka haysa siyaasadda waxay tahay doctor xasan ma noo sheegi kartaa caqabadihii aad la kulantay intii aad buuggan qoraysay buuggan safiinatu siyaasa doontii siyaasadda caqabadihii ugu weynaa inta aan qorayo buugga doonta siyaasadda waxaa ka mid ahayd in aan isku dayo in aan bulshada qofka ugu sarreeya madaxweynaha xildhibaanka wasiirka agaasimaha ilaa iyo islaanta xoolaha ku ilaashanaysa baadiyaha soomaaliya aqooyahanka qoraaga mufakarka abwaanka fanaanka in aan ka dhaadhicin karo qoraal cilmiyeysan oo kooban oo ku salaysan boloticalka markaa si kooban loo soo qaadanayo marka iskudayga aan intaas qof aan fahamsiinayo ayaa igu cusleed markaa aan qorayo booggan oo markaa aan islahaa bulshada dhan ha ka wada wabxaan sidee ayuu buuggan ula jaan qaadi karaa siyaasadda soomaaliya iyo colaadaha dabada dheeraaday qaabka ugu sahlan ee uu buuggan doonta siyaasadda safiir siyaasa ula jaan qaadi karo ee soomaaliya iyo yaraynta colaadda qabiilka ku salaysan oo marka koowaadee buuggu wuxuu ka hadlayaa shuruudu sixati soomi dowla soomka dowladda sidee ku ansixi karaa waxaa ka mid a in la helo transparency hufnaan oo ay ballantii ay ka gashay dowladdu ay ka soo baxdo wuxuu leeyahay buugga waxyaabaha buriya soomka dowladda waxaa ka mid ah corruptionka iyo caburiska marka laga yimaado dhinacaas waxaa jira nidaam uu sharaxayo buugga oo la dhaaho shuruudda kobaca bulshada bulsho dhimatay ama burburtay sidee u soo kici kartaa mar labaad wuxuu leeyahay waa in la helaa wacyigelin iyo aqoon cilmi ah iyo in la heli karo maaraynta ilaha dhaqaalaha marka laga hadlo siyaasiga bulshada hogaaminaya ee ummadda loo dhiibayo hogaankeeda sare buuggu wuxuu leeyahay fasal gooniya oo la dhaho faslun calaamaatu lbuluuqi siyaasa calaamadaha qaangaarka siyaasadeed ee uu ka mid yahay inuu siyaasigu leeyahay wacyi maslaxadda guud la socon karo iyo inuu wada hadal iyo diblomaasiyad ku dhammayn karo wixii khilaafaad ah iyo in go-aankiisa uu ku qaadan karo qaab ka fiirsila oo xigmad leh buuggu wuxuu soo jeedinayaa tala ahaan maa yaxrumu cala alqabaliyati fasal gooniya waaye waxyaabaha xaaraanta ka ah nidaamka qabeeladda oo ay ka mid tahay in la kiciyo fidno iyo karaahiyo iyo in ruuxda bulshada guud la daciifiyo marka waxaad moodaa in colaaddii xalkeediina uu gudagala buuggu doonta siyaasadda buuggan layidhaaho wuxuu soo jeedinayaa waxaa jira ayuu leeyahay sifooyin qabiilka wanaagsan la oran karo way ku socdaan oo ah wax wada qabsi iyo in madluumka la dulmiyey loo hiiliyo iyo in la sameeyo reconciliation dibishiin dhab ah oo markaa jufooyinka hoose laga soo bilaabo waxa uu leeyahay fasal kale oo ciwaankiisu yahay arbacatu ashyaa yajibu sawmu canha afarta shay ee in laga soomo ay waajibka tahay dabcan kitaabka ama doonta siyaasadda wuxuu ku socdaa safiinihii salaada oo kale qaabkeedii waajib iyo xaaraan iyo xalaal iyo shuruud iyo arkaan ayuu ku socdaa marka wuxuu leeyahay waxaa la rabaa in laga soomo kow hadallada kicinaya caatifada qabeeladda labo corruptionka iyo qabeeladda in laga fogaado marka buuggu sidaas guud ayuu ku socdaa oo mararka qaar waxaad arkaysaa iyadoo soo qaadanaya qorayga nawaaqid alwuduuc weyseqaadka siyaasiga maxaa buriya sidii aan naqaanay caadiga ahayd weysada qofka markay ka burto inuu kitaab qur-aan ka taabto ama salaadii ama dawaafkii xaaraan ka ahayd halkan siyaasiga markay weysada ka burto waxaa xaaraan ka ah inuu kusii dhex jiro golaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada oo markaa jagada sii hayo ama sharciyadii shacabka afkeeda kusii hadlo arkaan ayaa jirta la dhaho arkaanu salaa sida kitaabka caadiga loogu sharaxo kan wuxuu ku sharaxayaa arkaanta siyaasadda marka ay ka mid tahay qodobo koobanoo markaa sharaxaadeeda leh waxaa jirta aragti buugga uu leeyahay almawaaqifu taxiidu mawaaqiftu way xeeshaa oo markaa macnaha noqonayso in siyaasaddu ay leedahay munaafiqnimo taasaan ayaa xeelkeeda noqon karaa marka kitaabku wuxuu ka hadlayaa shuruudda xisbiga siyaasadda looga baahan yahay xukuumadaha qaabka ay ku imaan karaan niyada looga baahan yahay xukuumadda waxyaaba aada u fara badan oo shuruuddii siyaasadda ay ka mid tahay hufnaantii cadaaladdii in la ixtiraamo dastuurka iyo qodobo markaa fara badan oo federaalkii iyo dimuquraadiyaddii iyo waxyaaba aada markaa u muhiima ayuu buuggu mid kastaba gooni u sharaxayaa daabacadiisa koobaadna xamar ayaa lagu daabacay madbacadda anwaar muqdisho ayaa daabacday qeybtiisa horena waa la qaatay marka waa kitaab salka u dhigaya sida lala socdana soomaalidu waxay fahmayaan safiinihii salaada oo markaa axkaamtii cibaadada salaada aada ay u ansaxday waatii soomaaliga odhanayay salaadii aan tukaday safiinaha ka hor ilaahu wax igu cadaabin ajirkama rabe marka waa in la helaa marka kitaab marjac ah oo baarlamaanka iyo reer baadiyaha aqoonyahanka mufakirka isku xiraya oo markaa meel dhex marjaca kitaab loo laabto oo si fiican u sharaxayo siyaasadda hogaanka hogaanka wanaagsan mujtamaca maxaa dib u dhigaya maxaa u hormarinaya masaalaxada heshiinta nabadda qaabkee loo hagaajin karaa waxyaaba noocaasoo kale ah intaasna waxaa inoogu idil barnaamijkii martida mikrofoonka tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo